waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid walba oo ka qayb gasha oo ku bixisa maalkooda ay uga horreeyaan ganacsatada soomaaliyeed iyo qof walba oo qayb ka ah dhismaha dibudhiska dalkiisa fakarkan isxilqaan wuxuu ka bilaawday dalkan waa duminay gacmaheenaan ku duminay siduu wasiirka sheegay yaa dhisaaya yaa mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu dib dalkan u soo dhiso ma waxaad aan sugaynaa gacmo shisheeye ma waxaan sugaynaa dhaqaale shisheeye ma waxaan sugaynaa ilaa aan dhaqaale helno inta dalkeennu saanu burbursan yahay mise annagaas ku tashanna annagaas xilqaanna fakarkaasi wuxuu dhalay ficil oo aan maanta halkan u joogno ayaan dhaweydna aan u bilaawnay shaqada tiyaatarka haddana hadduu ilaah yidhahdo aan ku xujinayno laabooriga hadduu eebba yidhaahdo iyo meelo badan iyo xarumo badan oo dowladdu leedahay iyo jidad iyo cisbitaallo iyo iskuullo hadduu ilaah yidhaahdo aan ku dhisanayno muruqeenna iyo maalkeenna aan isku tashanayno